muddadii saacadda ku dhoweyd ee ay dacwaddu socotay tallaabo tallaabo iyo qodobadii lasoo maray iyo heer kastoo la marayo waxaa ka muuqatay guddoomiyaha maxkamadduna ay sheegtay oo dee wax ummadda u wada furan ah in mar walba soomaaliya ay ku guulaysay laga bilaabo waxaa la yidhaha preliminary objectionka oo diidmadoodii ahayd u horreysay inaanay maxkamaddu ikhtisaas u lahayn lagu xejiyo oo maxkamaddu xukun ka soo saartay lagu xejiyo halka khadku ka jeexmayo ee baaralalka la yidhaah oo ay maxkamaddu diiday soomaaliya soo jeedinteedii iyo halka laga miiqaayo ama laga jeexayana qaadatay ee lagu xejiyo doodahoodii ahaa xagga amniga iyo gobolka ayaa ay waxyeelaysaa oo layidhi nabadgelyo darro ay keeni kartaa ma jirto ee lagu xejiyo in hore looga heshiiyey ilaa sagaal iyo toddobaatankii laga heshiiyey oo soomaaliyana ka aamustay taana maxkamaddu tiri waxba kama jiraan muddadii burburku jiray oo ay maxkamaddu u qiimayso soomaaliya inaanay wakhtigaa garteeda naqsin karin marnabana se ayna ka tanaasulin laba kun iyo shan wixii ka dambeeyey iyo markii ka horreysay dowladda soomaaliya jirtay marka geedi socodka dacwadda iyo xukunka sida uu isu daba yaal marka aad u fiirsatid boqolkiiba boqol soomaaliya run ahaantii waa ku guulaysatay resaar siday aad la socotay resaar ku-xigeenkan uu sharxay keyska badda soomaaliya xukunkii shalay soo baxay wuxuu gabagabeeyey geedi socodkii dheeraa oo tirada badnaa oo juhdiga badan la geliyay ummadda soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo hogaankeeda kasoo wada qayb qaateen wuxuuna tusaale dhab oo u yahay kartida iyo awoodda dadka soomaaliyeed iyo hogaankiisa ku jirta oo uguna jirta inay ilaaliyaan difaacidda qarannimada iyo sufranitiga soomaaliya qaybaheeda kala duwan ama dhul ha ahaato ama bad ha ahaato ama cir ha ahaato oo ka hor imaanaysa markastana si xooliyana u jiiraysa qof kastoo damac ka galo in awoodda soomaaliya iyo dhulbadeedkeeda iyo cirkeeda dhulkeeda hunguri ka galo xukunkii shalay soo baxay ee ra wasaare guushii inta badan soomaaliya raacday laakiin qaabkii laynka baselineka loo sameeyey ama markii baselineka la sameeyey the base points wax layadaha jiroo la sameeyo maxkamaddu jurisprudensigeedii ahaa in ay raacdo equidistance lineka oo muddada dheer xukunada ay soo saaraysay practice u ahaa way ka beertay inay ka beertana jurisprudensiga practiceka iyo xeerarka unclos ay ku dhisan yihiin iyo ruleska maxkamadda iyo wuxoo dhan wax taageeraya maysan hayn inay ka leexato oo departureki ay gelisay laynka equidistancigu xukunka qaabka laynka loo jeexayo dhammaantood waxay tusayaan moog tahay practice cusub oo maxkamaddu hadda ay samaysay oo la xiriirsan in laynkii adjustment lagu sameeyo waa wax hadda keyska soomaaliya hadda ku cusub yahay jurisprudence cusub bilaabmay weeye duruufta ay ku kalliftay inay codsigii applicationadeena ku jiray oo la xiriirsanaa in aan equidistancy qaabkan loogu jeexayo soomaaliya gudbisay inay ka leexato waxaa ku kallifaya macnaha iyadu waxay u bixisay sharci serious cut waxa laho meeshan kenya baddii baa ka xirmanaysa duruufo noocaas oo kaleeta